aan ku bilownay sida aad warkeenaba ku maqlayseen dab xoogan ayaa xalay ka kacay suuqa banaadir ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dabkan oo khasaaro badan oo dhinaca hantidaha geystay ayaa soo gaaray ilaa iyo xilli dambe oo xalay shaqaalaha dabdamiska iyo shacabka magaalada ayaa ka qayb galay baktiinta dabkan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho oo goobjoog u ahaa dabka iyo dadaaladii lagu damiyey ayaa warbixintan goor dhoweed noo soo diray
si rasmi ah looma oga ilaa iyo hadda khasaaraha uu sababay dabkan xalay fiidkii ka kacay dukaamo ku yaalla isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho hase ahaatee waxaa ku baaba'ay meherado ganacsi oo badan shaqaalaha dabdamiska gobolka banaadir oo ay garab siinayeen kuwo ka socday shirkado gaar ah ayaa juhdi ku bixiyey sidii dabkan loo xakamayn lahaa marka laga yimaado hantida uu dabku la tegay haddana ma jirin khasaare nafeed oo ka dhashay sida kooxaha gurmadku ay warbaahinta u sheegeen ololka ayaa cirka isku shareeray sababo la xidhiira inta badan meheradaha ganacsiga oo jingada u badnaa xaawo axmed yuusuf waxay ka mid tahay dadkii dukaamadooda ay ku gubteen halka uu dabku qabsaday waxay sharaxaysaa khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray
maxaan ku dhahdaa ilaahay amarkiisaa ku dhacay ummadda rasuulka oo dhan oo meesha deganeed ay ku dhaceen ilaahay subxaana watacaalka waxaan ka baryaynaa samir iyo imaan inuu naga siiyo oo dadkii lahaa uu maaragta calooshooda u xidho bedel khayr qabana ilaahay subxaana watacaalka uuna siiyo ilaahay idankii annaga iyo intii muslimah oo dhan goobta goobtaan weye goobtaan weye wiilkaa yarkaan hooyadiisa ayaa gadahayey aniga waa ka maqnaa xaafaddaan jiray xilli dambe xeeriyo kandhaal kala dhaceen oo maxaan ku wixii oo dhan gubteen aan maqlay waa imid hadee meeshiina sidaana u taallaa waa u jeediyey waxaa dhib ka dhacay annaga kaliya naguba dhicin dadweyne oo dhanuu ku dhacay ilaahay subxaana watacaalka ha noo boogadhayo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa maxaan ku idhaahdaa inay ummadda ilaahay u gurmadaan oo maxaanku dhibaatadaani ku dhacday aniga kaliya ma aha dadweyne oo dhanay ku dhacday ilaahay subxaana watacaalka bedel khayr qaba hana siiyo hadday wiilasheenni noo nool yihiin oo dadkeenni noo nool yahay carway ahayd carwo dhar lagu gadahayay ahayd oo maxaan ku idhahdaa wax walbaa yaalliin ayuu shay oo dharhi yaallay raashin ma oolin laakiin inta kaleeta waa taallay inkastoo xakamaynta dabka dadaal adag lagu bixiyey haddana waxaa goobta joogay dad badan oo ganacsatada ka mid ahaa oo sheedda ka eeganaya meheradahoodii oo ololayay qaar ka mida ganacsatadaasi iyo xubno ka mida eheladooda oo dhowr shay loo badbaadiyey ayaa v o eda u warramay aniga hodan rajeen war soomaali iibaada walaashay faqiir diiday walaalkay axmed jaamac baa iskale dukaamada hadda labada dukaan oo naga gubatay annaga khaasatan waa ka wada gubatay ummadda soomaaliyeed oon wada ganacsiga wada ahayn hadda waxa naga noo badbaadan waa intaas yartoo labada joodariyood u jeedo marka wax alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin waa cayma haddaan naf naf noogama guban laakiin maal nooma cayman wax maala nooma cayman labadaa joodari baan ka hayna magacaygu waa aadan maxamuud waxaan joogay waxaan ka mid ahaa ganacsada suuqa gobolka banaadir suuqa banaadir markuu dabka kacayo waan joogay waxay ahayd xilligii cishaa la aadaamayay bay ahayd anagoo laamiga dhex taagan oo ganacsigii jooga ayaa dab yar ka kacay meeshaan oo xaqabtire layidhaha dukaan yaroo meheladar igu soo horjeeday ahayd marka dabkii markuu kacay dadkii oo gudaha ku jiray xagga bannaanka u soo baxeen way soo carareen dagii aanu aragnay kadib markaa meeshii o dhan dadkii o dhan wuu isqabsaday daqiiqad kadib wuu isqabsaday daqiiqaduu isqabsaday meeshii masiibo rabbaaniyaa ka dhacday howlo badanaa ku baaba'ay wixii howlo ahaa way ku baaba'een laakiin qofkaan qof ku dhintay maanan arag kooxaha debdemisku waxay qudhooda la kulmayeen caqabado ay ka mid ahaayeen booyadaha oo biyaha u doonanaya goobo ka fog halka uu dabku qabsaday taas oo sii adkaysay in si fudud loo yareeyo khasaaraha cabdiqani daloole agaasimaha gurmadka degdega gobolka banaadir waxaan ku mashquulsan lahay dadkii kaga dhacay degmada hodan gaar ahaan isgoyska banaadir qaybta suuqa ilaa hadda aan ku mashquulsan lahay dadkii damiintiisa oo xala caawa fiidkii bilowday ilaa iyo hadda ay marayso saacaddu shan saac ku dhowahay waan ku mashquulsan lahay runtii dadaal badan ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka banaadir oo dhinacyo badan leh waxaa noo suurta gashay inaan dadka xakamayno oo qaybo badan oo ka mida suuqa aan ka jarnay haddana damiintiisu ay socoto weli maadaama dabku aad u weynaa oo qaybo badan oo ganacsiga uu saameeyey oo qabsaday taasaa wakhtigii sii dheeraysay qaybaha kala duwan ee bagaashka iyo maaragtay ganacsi kala duwan ahaa oo runtii dadku sii horinaya ayaa wakhtiga aad u dheereeyey welina waa ku mashquulsan lahay damiintiisa dadaal badan baa socda booyadaha cagafyada dabdamiska shaqaalaha intaba waa ku jiraan dhinacyo badan baa looga jiraa xooggiisa hadda waa la damiyey qayb dhexe oo hadda maaragtay aan isugu keennay ayaan hadda kusoo aruurinay waxaan rajaynayaa saacadaha soo socda inaan dhammaantiis aan soo afjari doonno ilaa hadda ma qiyaasi karno runtii khasaaraha iyo baaxadda uu leegyahay dabku waxaan ku mashquulsannahay inaan maaragtay khasaarahana yarayno dabkana aan ka soo tarno qaybaha kale uu qabsaday inahaasay hadda ay maraysa xaaladda ilaa hadda wax dhimasho maana maqal dhaawacyo oo yar yara way iska jiraan oo dabkii la diminayey shaqadii laga hayay maaragtay ku dhacay waana taasna waa lala tacaalaya wax weyn maaha laakiin wixii khasaaro oo weyn ama ganacsiga ha ahaato ama wax kale oo jira oo khasaare ahaatana baaritaanka bacdi marka dabka dhammaada ayaan soo sheegi doonaa dhaawaca waa shaqaalihii ku mashquulsanaa dabka inay demiyaan oo runtii maaragtay dhaawacyo kala duwan oo fudfudud ay soo gaareen ayagana wax la maarayn karo weeye oo maaha wax hadda culays weyn keeni kara qoliyada dabdamiska maxay la tahay ama aad ogtihiin dabka inuu ka dhacay caqabadaan dadku haysaan maxay tahay runtii ilaa hadda dabka wuxuu ka kacay si rasmiya looma oga baaritaan baa kaloo la samayn doonaa waana la soo sheegi doonaa dowladda soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka banaadir weli si rasmi ah umuu shaacin dhaqaalaha ku burburay dabkii xalay ka kacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho kaas oo dad badani ay ku hanti waayeen cabdicasiis barrow v o a muqdisho